wasiirka maaliyadda soomaaliya cabdiraxmaan beyle ayaa maanta ka hadlay wararkii ugu dambeeyey ee ku saabsan tallaabooyinka ay dowladda soomaaliya ku haran karto in laga cafiyo ama laga khafiifiyo deymaha lagu leeyahay warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste xukuumadda soomaaliya ayaa maanta shaacisay waddamada ugu badan ee wakhtigan deymaha ku leh dalka iyo xilliga rasmiga ee uu dhici doono kulanka ugu dambeeya ee deyn cafinta soomaaliya sida uu maanta saxaafadda u sheegay wasiirka maaliyadda cabdiraxmaan ducaale beyle oo shir jaraa-id muqdisho ku qabtay wadanka lacagta ugu badan inagu leh waa maraykanka weeye hal bilyan buu inagu leeyahay waxaa ku xiga ruushka ilaa toddoba milyan oo dhowdhow toddoba boqoloo milyan talyaanigaa kuxiga lix boqola faransiiska kuxiga afar boqola waxaa wax lagu faani karaa in maanta haddii wax laynala saxeexdo la inagu kalsoonaan karayo oo dalkan soomaaliya wuxuu saxeexo lagu kalsoonaan karayo waa xaqiiqa meel walbana aad ka akhrii kartaa markaa february baa laysla gartay february markaa maxaa dhacaya february inta ka horeysana maxaa dhacaya inta ka horeysa waxaa dhacaya ilaa iyo december iyo january weli annaga shaqaa noo taalla shaqooyin badan baa noo yaalla laba imtixaan oo aada u waaweyn baa noo yaalla awel labadu way kala saarnaayeen maanta labadii waa laisku daray bilowga january ayay labaduba dhacayaan cabdiraxmaan ducaale ayaa sidoo kale sheegay in soomaaliya ay deymo badan ku leeyihiin dalal iyo hay-ado kala duwan kuwaasoo uu xusay in mid waliba loo baahan yahay in hanaan gaara loo maro sidii uu deymahaasi u cafin lahaa dadka waxay nagu lihi waa badan yihiin if qolo la yidhaha baa jira oo baananka u badan waa baananka la wada leeyahay ama adduunku ha wada lahaado ama group of countries ha wada lahaadaan ama waddan keliiba ha lahaado carabtu institutions bay leedahay arab fund for economic social development baa jira arab monitary fund baa jira lacagta oo sida adduunka oo kale laakiin carabta ku kooban wadanadu qaar bay leeyihiin abudabi fund baa jira sacuudi fund baa jira kuweyti fund baa jira mid qolo waliba fund bay leedahay qaar waa fanankaa weeyaan ama institutionada qaarna waa wadan waxay nogu leeweyn mid walba gooni ayaa loola ayaa loola tacaamulaa mid walba gooni baa loola falgalaa mid waliba deynta inagu leeyahay sidii nooga dayn laha habbay leedahay habkii inay ka shaqeeyaan oo aanay ka seexan baana nagu tali jirna annagu taayadii qabsanaya iyadu inay tooda iyaduna inay tooda qabsadaan meeshay wadana wada leeyihiin in wadanada lagala hadlo oo wadanadu hab u sameeyaan ya matala waxaad ka soo qaada african developmentk adduunka oo dhan baa wadale inta ugu badan baa le world bank adduunka inta ugu badan baa le laba boqol oo dhowdhow oo wadan ayaa wadale i m f ku hay-adda mxu lacagta adduunkuna iyaduna waa saas oo kale marka mid waliba hab buu soo maraa si uu kaaga daayo deyntiisa ugu dambayntii waxa uu tilmaamay wasiir beyle in miisaaniyadda dalka oo sii kobcaysa awgeed ay go-aansadeen in ciidamada qalabka sida oo markii hore qaadan jiray lacag gaaraysa boqol iyo soddon dollar iminka loogu daro toddobaatan dollar taasoo wadarta guud ee mushaarka askariga ka dhigaysa laba boqol oo dollar in ciidanka kaynta ku jira ee boqol iyo soddonka dollar qaata ya boqolka dollar qaata runtii inta kale waa iska waxyaaleeno cunto iyo wax in toddobaatan loogu daro arrintaa waa laysla rogrogay waa laysla eegay dhinac walba waa laga eegay waa la seexan waayey in wax loogu dari waayo way socon weyday meel kastaba ha nala tagtee meel kastaba ha nala tagtee boqol in toddobaatan loogu daro ayaa rinti runtii lagu guulaystay waxaanan filaynaa marada haddaan dhexda ku xidhanay intaayan ka badan inaan siin doono ciidamadu waxaa wax ka badan bay mudan yihiin xasan kaafi qoyste v o a muqdisho